waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali iyadoo ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo ninkii watay islamarkaana la doonayay in lagu weeraro hotelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho halkaas oo shilay ku lahaayeen odayaalii waxgarada ka tirsan beelaha muqdisho ayaa dhanka kale odayaashii waxgaradka ka soo jeeda beelaha muqdisho halkaasi shirka ku lahaa waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay horistaag ku sameeyeen shirkaasi oo ay uga hadli lahaayeen siday sheegeen aayaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo bilaha soo socda taasi oo ay sheegeen inay aad uga xun yihiin odayaashii waxgaradka shirka ku lahaa hotelka makal mukarama ayaa kadib markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku amreen in shirkaasi uusan dhici karin sababo dhanka amniga darteed waxay qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen siday uga xun yihiin in la hor istaago shirkoodii iyo haddii ay markii horeba fasax ka haysteen heedaha dowladda ee arrintaasi qusaysaa fasax dowladda waa weydiisanay nowkaadiyaa la yidhi waxaa la weydiistaa gobolkaa la weydiistaa fasaxa dib u dhigaa lagu leeyahay annaguna waxaan rabnaa shirka yacni soconayo bisha toddobiyo tobankeeda oo lagu ansixinayo guddiga yacni doorashooyinka lagu ansixinayo ka horaan waxaan rabnaa codkaygu inuu soo baxo oo la dhegaysto ay beesha caalamka u istaagto ujeedkaygu intaas waa fasax waa ka raadinay waxaana leeyahay ninku dilay qorrax hoos kuguma jiido ayaa soomaalidu tidhaahdaa nimankii noo diiday inaan hadalno inaan waxa aan qabno aan isweydiinno madaxda weyddiinno inay tala nagala yeeshaan nagala dhiilgareeyaan waxna naga qanciyaan waxna qaataan dadkii naga diiday warqad fasaxa nooma ogola waa garan kartaa ma noo ogola waxaan matelaynaa beelaha deggan muqdisho waxaana ku metelnaa xoog kuma rabno xilal kuma doonayno inaan idhaano sidaan ummadda saxba u tahay in layska qanciyo wixii saxa la qaato intaas waana intii inta keentay see loo arki karaa mana dhuga kartaa marka anaga dadkaan matelina waa dadweynaha muqdisho degan degan gobollada dhexe dadka soomaaliyeed oo soomaaliya soomaaliya soomaaliya ku haya oo soomaaliya inay soomaaliya ahaato jecel oo muqdisho u weynta gobollada dhexe dadkaas soomaaliyeed aan metelna anaga waxaana nahay saddex boqoloo qofood oo saa isugu timid ayaan ahayn waad aragtaa liiska kuwa u hormoodaya tiim kasta qolo kasta magacooda waxaa ka hor qoran odayaasha saxiixay annagu hadda dawladdana waa dhaliili karnaa laakiin wax dhibaatoo kale u maanaangaysan waa ku soo dhowaynay waalaxaan ka dhisnay tii hore annagaa soo dhisnay sharcigeena waxbaan ka ansixinnay hadda marka unkunku soo dhisnay sharcigeenan wax ka ansixinnay inayna yidhaahiin biriga isma weydii kartiin war waxay nagu naqata war oo aan saa'ida annaga ayaa waxaa waaye waxaonagana ogolaannayna kama annaan qaynin mudaaharaad kama annaan saybay saxaafad ma annaan u sheegin in saasuu jirto ina hayso markay iyo marka iyaku saas arkeen ayagaa marka nagu keenkeenay laakiin marka kabacdi hadday jawaab ka bixi waayaan oo balashees ka bixi waayaan waxay naqanaysaa inaan annaguna yacni mataqaanaa dowladda militariga saan u ridnoo kale tanu nagu qaadamee afyeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu xusay in ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen siduu yidhi gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la doonayey in lagu weeraro hotelka makaal mukarama siduu hadalka u dhigay waan u hambadinaynaa ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir shaqooyinkaas la yaab kaleh ay qabteen waa guul shacbi waa guul ciidan maadaama ay ummad intaas la eg oo la rabay in naftooda la halaago ay badbaadiyeen qaraxan ujeedkiisu wuxuu ahaa in lagu qarxiyo hoteelka makaal mukarama ilaahay baa ku mahadsan gaar ahaan ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir ayaan mahad gaara u celinaynaa waajibkaas ay guteen hoteellada magaalada muqdisho ku yaalla cadow waa u taargat waxay rabaa inay hoteellada ay dhibaateeyaan shacabka ku jira dilaan waayo ujeedkooda iyo hadafkooda ayaa ah inay ummadda halaagaan ciidankii geesiyaasha ahaa ee naftooda huray ee qabtay qaraxaas intaas la eg ee ka kooban waxyaabahaad arkaydaan hortiinna yaalla iyo ninka hortiinna fadhiya ee rabay inuu ummadda dhibaateeyo waxaa weeye taariikhdaa xusi doonta lamana hilmaami doono waajibka qaranayna guteen siduu ii sheegay taliyaha nabadsugudda gobolku waa lagu raad joogay waana la qabtay marka waxaan rabaa inaan digniin siiyo ayagoo horena digniin u qabay hoteelladu u qabay gaaraan hoteelka makaal mukarama oo digniinta noocaasa isaguna qabay in laga foo jegnaado khasaaraha la yareeyo oo waxa weeye adoo awoodi karana khasaaraha yarayso inaad khasaaraha badin laakiin waxaa hadalkaasi si kulal u beeniyey milkiilaha hotelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho gurey xaaji kaasi oo warbaahinta u sheegay in warkaasi uusan waxba ka jirin uuna yahay mid dhanka siyaasadda loo maray islamarkaana lagu dilay sumcadda hotelkiisa aniga arrintaas waxaan u arkay inay tahay dacayad la siyaasadeeyo raqiisa waxa qaraxa hotelka laga qabta ma jiraan waxaa jiraan waa siyaasad la raba in lagu dilo magaca hotelka waana ka xumahay ee, wax fiicanna maaha qof ganacsiga ummadda soomaaliya in laga beeshay wateelkiisa si wax lagu geysto arrintaasi waxaa cabashaan ka qabaa waan ka xumahay wasaadka ku laabta xalay iyo baabuurkaasi ku yaallay idhahay waxaan qabana baabuur aan garax ku qabanay baabuurkaas waa baabuur xalay ay qabteen marka sumcadda hoteelka in la dilo keliya inuu joogaan waa arkaas waa arkaaday xalay baabuurkaas soo banaan dhigeen saakin waxaa dhigi marka bakar ugu socday marka waxaa arkaas waxaan isleeyahay dagaal oo siyaasadeed waay dhanka kale isbaysiga xisbiyada siyaasadda ee dalka oo iyaguna isugu yimid kulan ballaaran oo arrintaasi looga hadlayey ayaa waxay ka soo saareen baaq ay ku cambaaraynayaan in ciidamo ka socda heedaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ay xadgudub ku sameeyeen odayaasha dhaqanka oo doonayay in si nabadgelyaha ay u cabiraan aragtidoodii axmed macalin fiqi ayaana saxaafadda u aqriyey baaqii isbaysigu soo saaray isbahaysiga xisbiyada siyaasadda soomaaliyeed wuxuu si kulul u cambaareerayaa falkii ciidamada amnigu ku carqaladeeyeen shirweynihii odayaasha dhaqanka ee ma- ee maanta ka dhici lahaa hotel maka almukarama ee magaalada muqdisho iyadoo joojinta shirkaasi dowladdu ay amar soo siisay ciidamo hubaysan oo ula dhaqmay odayaashii dhaqanka si ka fog anshaxa ciidamanimo iyo hannaanka dowladnimo islamarkaana xadgudub ku ah dastuurka dalka qodobka labaatanaad faqradiisa koowaad kaasoo qeexaysa ama odhanaysa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama bannaanbax oo si xasillooni ah cabasho loogu muujinayo iyadoo aan oggolaansho loo baahnayn waxaan ka walwalsannahay aadna uga xunnahay sida loo caburiyo loo caburinayo dadka soomaaliyeed ee sida nabadgelyada u cabiraya aragtidoo- aragtiyadooda gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyadoo tallaabada maanta ay ka marqaati kacayso habdhaqanka kelitarasnimada ee hoggaanka dowladda soomaaliya ee wakhtigiisu gabaabsiga siiyay ugu dambayntiina isbaysiga xisbiga siyaasadeed waxay baaq u direen golaha baarlamaanka soomaaliya iyo heedaha garsoorka dalka inay tallaabo ka qaadaan ciddii bixisay amarkaasi lagu hor istaagay odayaasha heedaha amniguna ay dhexdhexaad ka noqdaan siday yidhaahdeen siyaasadda dalka maadaama lagu guda jiro wakhtigii doorashada isbahaysiga xisbiyada siyaasadda soomaaliya wuxuu baarlamaanka soomaaliya iyo garsoorka dalka ugu baaqayaa inay tallaabada sharciga ah ee ku habboon ay qaadaan ciddii soo bixisay amarkii lagu argagixiyey odayaasha dhaqanka milkiilayaasha iyo macaamiisha hotel makal mukarama taasoo aan ahayn wax la qaadan karo una qalmin hannaanka dowladnimo dowladnimada casriga ah ee dadka soomaaliyeed ay ku naaloonayaan hay-adaha amniga oo duruufaha ay ku shaqaynayaan ay mar kasta xisbiyada siyaasaddu u doodaan xuquuqdooda waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada qaranka ay xil iska saaraan oo aysan noqon kuwo dano siyaasadeed loo adeegsado dhexdhexaadna ka ahdaan siyaasadaha dalka ee laysku hayo gaar ahaan wakhtigan oo doorashooyin lagu jiro annagoo ugu baaqayna in shuruucda iyo dastuurka dalka ay si wanaagsan u fahmaan kana fogaadaan ku xadgudubka bulshadooda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali